maalintii shalay waxaa xarunta maamulka degmada goldogob ee gobolka mudug la wareegay maleeshiyo hubaysan oo ka gadooday xilkaqaadis lagu sameeyey agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka degmadaasi ninka lagu magacaabo cabdiqani cabdinuur maleeshiyadan ayaa gudaha u galay xarunta waxayna halkaasi kala wareegeen ciidamadii iyo mas-uuliyiintii ku sugnaa ee taabacsanaa maamulka la baxay puntland iyadoo ay joogsatay shaqadii ka socotay ciidamadan gadoodsan ayaa weli dhaqdhaqaaq ka wada halkaasi waxayna ku hanjabeen in haddii aanan xilkiisa dib loogu soo celin mas-uulkaasi aynan ka bixi doonin xarunta ay la wareegeen xilka qaadista mas-uulkan ayaa xiisad kacsanaan ah ka abuurtay gudaha magaaladaasi waxaana odayaasha dhaqanka ee halkaasi ku sugan dhankooda wadaan dadaallo iyo waanwaano ay ku doonayaan inay ku xaliyaan xaaladda kacsan ee ka jirta degmada goldogob maamulka isku magacaabay puntland ayaa ilaa hadda ka hadlin xiisaddan ka soo cusboonaatay degmadaasi haddaba xiisadaha noocaana ee ka dhaca gobolkan ayaa ah kuwa soo laalaabtay waxaana horay u fashilmay dadaallo la rabay in lagu soo afjaro xiisadahaasi taas oo sii adkaynaysa xaaladda amni ee ka jirta deegaanadaas goldogob ayaa waxa ay dhacdaa galbeedka gobolka mudug waana gooba ay ku nastaan dadka safarka ee soomaalida ah ee u kala goosha diridhaba jigjiga iyo goday